madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa cambaariyey dagaalka maanta ka qarxay magaalada kismaayo isagoo ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadaha iyo dagaalada soomaalida dhexdeeda madaxweynaha ayaa tacsi u diray intii ku geeriyootay dagaalkii saakay ee kismaayo wuxuuna ilaahay uga baryay inuu jannadii fardowse ka waraabiyo ehladii iyo shacabka soomaaliyeedna samir iyo imaan ka siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in wakhtigan xasaasiga ah oo soomaaliya ay ka soo kabanayso dagaaladii labaiyo labaatanka sano ragaadiyey ay nasiib darro tahay in soomaalida dhexdeeda ay dagaalamaan sidaad warkaba ku maqlayseen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in magaalada uu maanta ka dhacay dagaal dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan ururka raskamboni ee uu hogaamiyo axmed madoobe iyo ilaalada mid ka mid ah siyaasiyiin iska soo horjeeda ee dhowaan magaaladaasi kaga dhawaaqay inay madaxweynayaal ka yihiin gobolada jubbooyinka ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha rasmiga ah dhimashada iyo dhaawaca ee uu dagaalkaasi geystay haddaba waxaan qadka taleefonka kula xiriiray wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo ku sugan magaalada kismaayo oo aan ugu horreyn weydiiyey bal waxa uu kala socdo dagaalkaasi maanta nasiib daro waxaa magaalada ku dagaalamay laba kooxood oo ka kala socday dad madaxweyneyaal sheeganaya oo magaalada ku sugan baarihii duhurkii ay ku bilaabeen dagaal ilaa haddana aan maqlayn oo rasaaska goosgoos ah waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan aan ku bilaabo inaan dawladda federaalka soomaaliya inay ambaareynayso si xooglen u ambaareynayso dagaalkaas maanta ka dhacay magaalada kismaayo ay kooxahaasi isaga hor yimaadeen isla markaasna aan ugu baaqayno inay si deg dega u joojiyaan dagaalkaasi oo ay joojiyaan dhiigga soomaalida oo halkaas ku daadanaya ina inaanay loo baahneen oo ay joojiyaan waxaan kaloo ugu baaqaynaa in ay ka wada shaqeeyaan xoojinta amniga iyo xasiloonida deegaanka deegaankan sidaas ka warqabto dagaalo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ayay soo mareen shacbiga soomaaliyeed ee ku nool deegaanka looma baahna maanta oo al-shabaab laga xoreeyey magaaladan in ay maaragtay dib ugu bilowdaan haysado colaad iyo dagaal oo maaragtay ay dadka mar labaad ay u keeni karaan inay qaxaan ama ay dad ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaanba marka waxaan ugu baaqaynaa inay si deg dega u joojiyaan isla markaasna dagaalkaas ay ku wajahaan al-shabaab maanta soomaaliya waxay leedahay dawladda federaalka iyo shacbiga soomaaliyeed waxay qabaan common enemy hal enemy oo hal cadow bay leeyihiin cadowgaas waa al-shabaab in cadowgaas lagu wajaho wax alla wixii dagaal ah ee la joojiyo xiisadaha dagaal iyo colaada laga abuuraya magaalada kismaayo wasiir cidda ku dagaalamaysa magaalada kismaayo waa cidde sidaan kuu sheegay kooxo ka kala socday maaragtay laba kooxood laba group oo dad oo madaxweyneyaal sheegtay labadaba ay ku andacodeen inay madaxweyneyaal yihiin ayaa ku dagaalamaya maamulka kumeel gaarka ahaa ee magaalada kismaayo gacanta ku hayay ee jabhadda raaskamboni hoos imanayay iyagu dagaalka ma ku lug leeyihiin dagaalkaas waa raaskamboniyiinta iyo koox kale oo ayagana ninka hogaaminaya uu sheegtay madaxweyne inuu ka yahay maamulka jubbaland waxa la yidhaahdo wax khasaaro aad maqasheen dagaalka inay ka dhasheen wararka aan hayno ilaa iyo hadda waxay sheegayaan in hal qofna uu ku dhintay sideed qofna ay ku dhaawacmeen oo dhaawacyadaasoo la geeyey isbitaalka ciidamada amisom ee ku yaala airbort mid ka mida madaxda sheegatay inay madax ka yihiin maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ku sugan oo dagaalkaa ku lug lahaa wuxuu v o eda u sheegay in dagaalku uu dhacay markii koox ay isku dayday inay isaga qafaashaan isagoo ku sugnaa hotel saraakiisha dowladda ay ka degan yihiin magaalada kismaayo halkaa miyuu dagaalka ka dhacay dagaalka hotelka aanu degannahay kama bilaaban kamana dhicin meel aada ugu fog buu ka dhacay dagaalka sababta ku bilowdayna hadda aniga runtii faahfaahintiisa ma hayo colaado mas-uuliyiinta ku sugan magaalada kismaayo ee ka socda dawladda federaalka waxay u joogaan halkan inay dadweynaha deegaankan ku dhaqan iyo ciidamada jooga iyo kuwa amisomba ay kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo xasiloonida deegaankan magaalada gaar ahaan magaalada kismaayo sidaas daraaddeed waxaa u yimaada saraakiil ka kala socota qeybahaas kala duwan iyo dadweyne iyo odayaal ka kala socda bulshada qeybaheeda kala duwan marka runtii taas ayaa jirto hadda waxa oo particular oo arrintaas kale ku saabsan aniga ma og
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo qadka taleefonka magaalada kismaayo iigu waramayey waa tahay dhinaca kalena iftiin xasan baasto ayaa waxa uu ka mid yahay ragga horey magaalada kismaayo uga dhawaaqay inay madaxweyneyaal ka yihiin maamulka jubbaland waxa uu v o eeda u sheegay in dagaalka uu bilowday markii ciidamo ka tirsan ururka raaskaamboni ay isku dayeen inay isaga isaga soo xiraan haddaba isla waryaheena maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ugu helinaya ayaa waxa uu kula xiriiray khadka telefoonka ee kismaayo walaal saake barqadii mar ay ahayd afar saac iyo bar ayaa waxaan ina booqda damcay madaxda dawladda oo ku jirta hotel alayaha hotel cascasri anoo iridka taagan ayaa waxaa la damcay si qafaalasho ah in lii qafaasho istaafkii aniga ila socda ayaa gurmad sameeyey marka sidaa daraaddeed istaafkii ayaa ila soo sii daayay iyagoo i qafaashay oo aan dhex taagannahay weli ciidamada dawladda kenya dhexdooda damcay inay igu qafaashaan ciidamada kusoo weerarayay ahaayeen waa ururka raaskamboni sarkaal ka mid a oo caan oo loo yaqaano saraakiisha raaskamboni iyagoo isku weer iga haaya ayaa ciidankii ilaaladeyda ahayd ay kusoo yaaceen oo meesha xabad baa ka dhacday ilaahay baa iga badbaadiyay sidii baan ugu baxsaday marka gacantooda maadan gelin oo kuma qabsan maya gacantooda maadan gelin shacabkeyga rag qabtay adi si xooga hadii rag mar haddii nin la qabto la damco inuu baxsado ku talagalo waba uma tilmaamayo wax meesha ka dhacaya waxaa nagu maqaalaha in halkaa dagaal ka dhacay oo israsaaseyn ay dhacday iskudayaa kadib ay rasaastu dhacday markaan kasoo baxsaday gurigeyga ayaan dib ugu soo laabtay nin ka mid a ururka saraakiisha maam maamulka magaalada xukunta nin kamid a ayaa i yimid oo arrintaas abaladeef ka bixinayay wadahadal intaan ku jirna an wadahadlayna wadaxaajoodkiiba dib ayaa haddana ticnica intay usoo qaateen ay weerar igu soo qaadeen sidaas ayay ku bilaabatay xabadda ilaa mise ayay socotay xabaddaa adiga ilaa hal saacadood bay socotay wax khasaaro oo ka dhashay inta haddaan ognahay meel shacab ayaa shacab ayaa ku dhintay suuq meel suuqa wax lagu iibsanayo kusoo weerareen ticnicada guriga u dhawa imisaa ku dhimatay laba wiil iyo gabar baa ku dhintay caano iibinaysa ciidankii adiga ilaalada ka ahaa iyo ciidankii kale aad sheegtay inay ku qafaalanayeen wax khasaaro oo soo gaaray iyaga wallahi imigana hadda ilaaladeeda hal wiil baa ka dhaawacmay inta haddaan ogahay insha allahu laakiin dhinac kale ma ka warrama hadda meesha meel dagaal ka dhacay waa ana adani mas-uulin baan ahay marka ninka saacadda ahaa badda hadda ku jira ma ahayn waxaan ognahay in madaxweyneyaal kala duwan looga dhawaaqay gobolada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo oo aad ka mid ahayd markaad fiiriso ammaanka guud ee magaalada cidda mas-uulka ka ah ee gacanta ku haysa waa cidde wallahi magaalada nin kasta niga inta uu ka degan yahay maamulaa sida badan insha allahu an inta aan jooga amnigeeda iyo taladeeda hadda anaa gacanta ku hayo maamuli hayo balse amnigu in muddo ah maamulka meel gaara oo ururka jabhadda raaskamboni ay hogaaminaysay oo ummadda kulley waxyaaba badan waxyaabaha hadda lakala tabanaya ka mid ah ayaa jira oo dhibaateynayay marka hadda ammaanka kulley ma sugan hadda waa dareemaysaa nolo dagaal ka dhacay hadda ammaanka waa saxanya haddaan ku yidhaahdo waa ugu dambi kelmada waa un macnaha maamulka aan samaystay unba macnaha diidmo kasoo horjeeda awood unbay isdidayaan saan filaya soomaalina kow iyo labaatanka sano kalema awood badnayn dhibaatadii aan ragnay soo marnay ummadduna xal un bay u baahanay waxaa meesha ugu socdayna dawladdu roolka ay ku leedahay inay nagala hadasho oo xal iyo nabad ay loo helo shacabkood taladeeda un baan u socda anigu
kaasi waxa uu ahaa iftiin xasan baasto oo ka mid a ragga horey magaalada kismaayo uga dhawaaqay inay madaxweyne ka yihiin maamulka jubbaland waxa uu khadka telefoonka ee isla magaalada kismaayona ugu waramayey maxamed colaad xasan
dhanka kale sarkaal u hadlay kooxda raaskamboni ee uu hogaamiyo axmed madoobe ayaa eedda dagaalka ka dhacay kismaayo dusha ka saaray dowladda federaalk soomaaliya kornel ismaaciil cabdi kerow oo u waramayey v o eda ayaa sheegay in xaaladda magaalada kismaayo ay haatan degan tahay waryahayaga caashe ibraahim aadan oo washington joogta ayaana qadka telefonka magaaladaasi kula xiriirtay xaaladda horta aad bay u degan tahay barnaamijka baryahan buu jiray xoogaa maarta kulley saxaabaddu waa inasoo gaaraysid annaga waxaan ka saraakiil ahaan waxaana ku eedeynaynaa dhibka dawladda kumeel gaarka ma garata ha ayada inta wasiirada halkaa joogo ayaa wasiir baa halkaan fadhiya madaxda nimanka niman baa keentay ciidankii annaga aan wadanay maarata qaar maarata ayay xabad iskugu dhigtay ma garata waa garta waxaad iga warantaa dagaal ka dhacay maanta magaalada kismaayo ka dhacay bal waxa uu ka dhashay adinku bal waxa aad dagaalkaasi aad ku sifaynaysaan asalka dagaalkaasi dagaalka waxaan ku sifaynaynaa dagaalka waxaa ka dambeeya dawladda kumeel gaarka annaga annaga waxa waaye waxaan qoriga u qaadanay al-shabaab cadow kale soomaaliya kuma ihin dawladda nafteeda cadow kuma ihin dawladda waa dawladeena ayada ayaa ka dambaysaa ciidamadii halkaan wada joogay ayaa intay kala dhex gashay ay ku haraysay wasiirkeena halkaan ka joogo waxaan dhabarka waxaan ka saaraynaa horta eed ahaan xasan shaama garab maxay tahay sababtaad eedaasi u saaraysaan maxaad u saaraysaan eedaasi eeddaa waxaan usaaraynaa madaxweyne waa madaxweyneha waa madaxweyneheeni waan kusoo dhaweynay kismaayo intaas reesaarian kusoo dhaweynay wasiiradii hadda joogaan kuwa wasiiradii meesha nabadka raadi lahaayeen ayagaa ciidankeeni kala qaybinahaya ayagaa maarata ciidankeeni maarata barbaganda xamar maarata usheegahaya asaga hadda wasiir baa hadda jooga wasiir gaashaandhig ayaa magaalada joogo asagaa ciidan kala qaybinahaya annagana maarata waxaan ilaalinahayna ciidamadeen iyo aamin soomaaliya ayaan ku ilaalinahayna marka barra meel buu iska jooga hadda annaga barra eedda ma saarayna eedda waxaan saaraynaa maarata dawladda kumeel gaarka waxaad ka warantaa waxaad ii sheegtay adigoo raalliya waa usoo noqon doonaa sheekadaas kale in xaaladdu degantaad ii sheegtay waxa dhacaya aan maqlayaa soo rasaas maaha xabad yar weye
waxa dhacaya soo- Xaadir walaal.
waxa dhacaya ee dhegahaygu soo gaaraya soo rasaas maaha
ha walaal ciidankii maarata aan ku celin waa magaaladii waad ogtahay nafteeda maarata shabaabkii oo noocyo kale askaga jira oo ka faa'iidaysanaya maaragtahay wiilishaan go- oo- oo la- wiilishaan la qalday oo dowladda wadaa ay qaladday oo annaga naga go ay qaladday marka shabaabkii ayaa marka alaa xasil ayaa marka kolley naftiisa maarata meelahan ka dheeraya maarata marka saa wey walaal xabadaha xabadaha yaa ridaaya marka hadda yaa ridaaya xabadaha oo isku ridaaya xabadaha adiga ciidan aan soo celin waay maarata hadda ciidanka waa iska ciidanka u ahaay dowladda kumeelgaarka maarata wasiirkaasa meesha u fadhiya xabadda maanta maay ka dhacaysa waxaa rilahay maaragtahay wasiirka maxaa- wasiirkaas anigi ma xabada la isku ridayaa mise kuwa hal dhinac u socda xabadaha hadda aan maqlayno
dalqyaa ka dhahay xaaladda hadda cadow weli jogi hadda waa dagan yahay marka asaas saada walaal rasaas dhacaysa iyo jawi degan meel ma wada geli karaan keerow xabadda waxa uu ciidankii angaar usoo qaadnay weli marka xoogaa martay rasaasta marta hadda waanu joojinay marka dadka holhaya laakiin waxaa shiday eeda dhabarka saarayna hasha xasan sheekh annaga madaxweynaheena marka hadeer dhaaq buu geliyey nabad buu noogu baahay ma garan waxaad ka warantaa keerow een- een nin la yidhaahda iftin basto oo ka mid a ragga sheegtay inay madaxweyne ka yihiin jubbaland waxa uu sheegay in gu- in gurigiisa loogu dhacay oo ciidamadiinu ay soo xireen oo dagaalku uu sidaas ku bilowday maxaa taa kaga jawaabaysaa walaal faa-iida marata aniga hadda goobtaas ma- maanan joogin xabadda marka ay dhacaysa meesha ay ku bilaabatay ayaa boorta ka imaaday ciidanba beriyaa meesha ku aruurinay aftiin hadda waa nin iska soomaaliyeed oo de- de- de- de- deegaanka ah kulley kulley ciidamadan marata xaggi xagga waa ciidamadiisii weye marka wax weerar oo hadda marata cid maad aftiin hala weerara marata ona amar oo maamulkeena kasoo baxay ma jira ma garan ma jirtaa laakiin in maamulkiina uu iftin basto xabsiga dhigay ma jirto ma jirto waxaa sidoo kale kusan waay warkaasi dhe maarata kulley meel kasta oo weydi karta inaan soo qaban ma inaan la soo gaaro maarata dadka dambeeliyaha marta waanan qaban lahay marata marka ma jirto waa sheekalaya waxaad ka warantaa marka hadda een, sidaan maqlayno rasaasna way dhacaysaa jawiga wuxuu u muuqdaa jawi colaadeed oo inuu dagaal socdo maxaa ku qiyaasi kartaa jawiga magaalada kismaayo siduu hadda yahay jawi kismaayo ciidamada dowladda jubbaland maarata ayaa gacanta ku hayso xaaladda aad bay u degan tahay walaale warka bambuuriska xabadaha kale maarata waa iska dhacaya xabadda ciidan maarata xabad lagu soo riyay awlba wadanka awalba dagaal baa diyaar looga hay al-shabaab maarata laga saaray marka ama kuwa kale soo baxaan rasi xabad iskirira ama jawi kismaayo aad buu u degan yahay kuwa xabadaha soo ridaaya waa kuwe ee maamulkiinana uu difaacayo annaga hadda maamulka kuwa waxbaa soo ridayo waa kuwii maarata ay nagu ay horeysay dowladda kumeel gaarka maarata xasan sheekh qori ugu soo dhiibay garan ha walaal saa wey saa wey haddana xaaladda waa kadib agtay ka dhacaya iska caadi wey kuweena wey marka kulley dhabarka waxaan ka saaraynaa maarata dowladda kumeel gaarka kuwaad sheeg oo kasmaayo ka dhaca waxaana ku eedeynayna annaga dowladda gobol baan u fidilnay madaxweynaha eh, maamulka sare ee jubbaland madaxweynaha ahmadoobe gogol baan u- gogol baan u fidilnay sukastaan ugu baaqnay ma- ma meer qabta dowladda ma meer qabta xabadana waa ka shaqeen xamar aan hogaaminaya ma garan taasi waxaa loo qaadan karaa keerow inay tahay eedayn laakiin xaafadaha hadda dagaalka uu ka dhacayo ee rasaastu ay ka soo dhacayso waa xaggee waa xaafadahee hadda cali hadda hadda sanadii cali waa kala taqaanaa kismaayo cali baan jooga xaaladda jooga waa ciidamadan hadda jooga oo ciid- ciidankii dowladda jubbaland hadda ciidamada ayaa dhex taagan hadda wax dhib oo male kulley wax dhaawac yar oo meelahaas maarta amazon aan u qaadin waa jira ma garan
kaasi waxa uu ahaa korneel ismaaciil cabdi kayrow oo ka tirsan maamulka magaalada kismaayo ee gacanta ku hayso jabhadda aras kamboni oo caashe ibraahin oo washington joogta qadka telefoonka ugu warramayay